ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa shanta bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waxaa maanta oo khamiisah guud ahaanba barnaamijka ku soo qaadan doonaa mu'asasada alkataa'ib oo baahisay kelimad muhiim ah oo uu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey shirka wadatashiga labaad ee jihaadka bariga afrika oo dhowaan soo gebagaboobay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
waa hagaag amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda ayaa dadka muslimiinta ah faray istinfaar caam ah ama inay dhammaantood u diyaargaroobaan ka hortaga duulaanka xabashida dhanka kale wuxuu sheegay in mujaahidiinta wejigii koowaad ee dagaalka ay ku heleen hubkii ugu badnaa tan iyo waagii midowgii maxaakiimta haddaba kusoo dhowaada kelimadda sheekh abuu cubayda oo dhammaystiran
الحمد لله الذي يعز من يشاء من عباده بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته يتقلب الخلق بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته لا يظلم ربنا أحدا مثقال ذرة من حسنته أو سيئته والغني بذاته عن بريته أحمد ربي وأشكره على كمال نعمته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الهيته وربوبيته واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه على خليقته اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وحان الله ومهد علينا سيدا وناكسن شركم نوجه بقبوبي خيرك إيا وناقا ماشي كدعي إيا قوآ مضى وحكوالك ومضى إيا بلشدنا وحتركوا ماشي كسب بحي shirka halkan ka socdo oo hadda noo gebagabada ah ma jirin cid talo iyo idinka idinka baxsan ku leh ama dhaqaale ka baxsan dadka muslimiinta ah ku leh waa shir dadka joogo ay ku sifaysan yihiin magaca inay yihiin dad muslimiina oo mujaahidiina waxaanan jirin erga caalami ah oo caalam ka socoto waxaanan jirin korjoogto ka socoto waddamada dariska nala ee nasaarada ah oo shir kasta oo dadku degan mandiqadan soomaaliya aan marna ka marnaan jirin allah ayaan mar kasta u mahad celinaynaa isaga ayaana mahadooodil u sugnaatay waxaan weydiisanaynaa allaha tabaaraka wa tacaala waxaa halkan ka soo baxay in diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna oo allaha ku anfaco maada allah kadib waxaan idiin leeyahay dhammaan qaybaha kala bedelan sida culimmada odayaasha dhaqanka hoggaanka xarakada iyo dhammaan kaabayaasha uu shirka ku taagnaa sida bahda warbaahinta islaamiga ah dhalinyarta ku aadan shaqooyinka kale ee shirka muhimka u ah dhammaan dadka shir ka soo qayb galay qaybaha kala badana waxaan leeyahay allaha tabaaraka wa tacaala dhammaanteen allah idin xifdiyo waxaan aada ugu faraxsanahay shirka halkan ku soo idlaaday oo looga tashanayay masiirka diinta islaamka dalka aynu ku dhaqannahay oo duulaan lagu yahay waxaan soo dhowaynaynaa fatwada culimmada ee qiimaha iyo qaayaha badan ee laga soo saaray shirkan isagaa inoo soo dhammaaday ayaan soo dhowaynaynaa waxaa kaloo soo dhowaynaynaa warmurtiyeed ka soo baxay shirka bariga afrika dafcadiisii labaad oo allah tabaaraka wa tacala unoo hirgeliyey waxaan dusha u radanaynaa fulinta go-aamada ka soo baxay shirka waxaa annaga nagaga aadan taasoo aan u istaagayno in habeeniyo maalinba aan ka fikirna si aan u fulin lahayn ayadoo u baahan xoog iyo xeelad wixii loo baahdo intaas kadib walaalayaal waxaana hor yaallaa maanta acmaal waaweyn oo ay ugu horrayso ka hortagga cadowga horarka ku ah ummaddan muslimka ah ee dagaalka iyo jiilaalka muddo badan la soo noolaa oo diiftoodan ay ka muuqato waxaa hadda taagan oo dalka ku jira dagaal ballaaran oo u dhexeeyo xisbiga allah iyo xisbiga shaydaanka wuxuu u dhexeeyaa gaalada iyo muslimiinta waa dagaal ay gaalada ku doonayso in ummadda muslimka ah dusha uga keento cadowgooda soo jireenka ah nasaarada xabashida waa dagaal la doonayo in lagu masaxo nuurka allaha tabaaraka wa tacaala ka iftiimayo geyiga hadda aan ku noolnahay qaala allahu caza wajal yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wayaaba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun waa dagaal danaha laga leeyahay ay wax badan hogsan yihiin ugana horrayso sida diinta loo loola dagaalami lahaa kuna xigto sida loo boobi lahaa khayraadka kala beddelan ee dalkan uu uu iska leeyahay ee gaarku u leeyahay loona gumaysan lahaa dadka iyaga sharafta leh ee muslimka ah cirdigooda iyo dadnimadoodana lagu dheeli lahaa waxaana ka socdaa waddamada dariskeenala ah iyo soomaaliu hadda aan ku noolnahay intaba waxaa ka socdaa boqolaal heshiis oo ay gelayaan dowladaha cadowga ku ah ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed oo aysan qayb ka ahayn dadka dalka iyagoo iska leh balse danaha guracan ee laga leeyahay duulaamadan waxaa laga saxeexanayo ayaa wuxuu yahay madaxweynaha kooxda riddada oo ah damiir laawe aan dadka iyo dalka iyo diinta islaamka midna u naxaynin waxaa dagaalka geyiga ka taagan qayb ka ah dowlado fara badan oo isugu jiro safka hore iyo safka dambe iyo murtadiin kabaqaad u ah isbahaysiga soo duulayaasha waxaana calanka u sidaa hormuud u ah dowladaha maraykanka turkiga imaaraadka kenya iyo nasaarada xabashida dowladahaasi dad isku qaarad ku yaalla maaha danaha kulmiyey dowladahaas maxay noqon karaan waxa ugu horreeya kulmiyey waxaa weeye alkufru milla waaxida inay gaalnimada wadaagaan oo gaalnimada ka dhexayso waxaa kulmiyey colaadda iyo cadowtoonnimada soo jireenka ah ee ka dhexaysa muslimiinta iyo gaalada waxaa kulmiyey dalkan hadda aan ku noolnahay in la qabsado ummaddiisana la gumeeyo dadkiisana diinta laga tirtiro hantidiisa iyo khayraadkiisana la boobo akhlaaqda wanaagsan ee laga dhaxlay diinteenna islaamkana laga dhalan bedelo si jiilka soo korayo uu noqdo jiil aan dadnimo iyo damiir islaam midna lahayn una hoggaansamo siday iyagu rabitaankooda u yahay haddaba dagaalka ay ka wadaan dalka soomaaliya waxay u isticmaaleen asaaliib kala duwan hadday noqoto xagga dagaalka dhaqaalaha hadday noqoto dagaalka fikriga iyo hadday noqoto dagaalka askariga oo qalab ahaan ay u adeegsadeen wax kasta oo gacantooda ku jira dagaalkaasi oo halkaan markaan joognana dee ilaahay subxaana wa tacaala idinka ajirsiiyey ee dadku ay si fiican u shaarigeen waxaan isleenahay dagaalka ugu muhiimsan hadda oo dadku inay ku baraarugaan soo jeedkoodana uu ku bata ay tahay waxa weeye waa dagaalka qaslu fikriga oo waxa weeye la leeyahay muxaarabatu diin biddiin iyo dagaalka dhaqaalaha oo la doonayo dadkani iyaga ah ee muslimiinta ah intii yareeda gacantooda ku jirtay in laga farmaruujiyo oo farahooda laga saaro imaa dagaalka caskariga ah ee aan ku jirnay shacabkeenna waa u baxsan yahay sharaa'ixdeenna kala bedelana bulshadu way u baxsan tahay waxaa muhim marka inaan ku baraarugno labada qadiyadood oo aad mooda dagaalka hadda qaybaha ugu miisaanka badan qayb inuu ka yahay dagaalkaas caskariga ah waxay adeegsadeen noocyada diyaaradaha kala bedelan kuwaasoo aan kala soocaynin dadka maxasta ah iyo mujaahidiinta furta hore ku jiro waxay dadka muslimka u noqdeen ee dalka hadda aan ku sugannahay u noqday meel hubka lagu tijaabsado tusaale waxaan usoo waxaan usoo qaadan karnaa waxaa jira in dowladda kenya soo iibsatay diyaaradaha lagu magacaabo doroneska waxayna ku tijaabisay dadka deggan gobolka godo ee muslimiinta ah waxay ku tijaabisay dadka deggan gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ee muslimiinta ah waxaa kaloo la mid ahaa dowladda etoobiya nasaarada xabashada oo ayadana dee moogtahay diyaaradihii ayadana ay soo iibsatay ee daroniska a ku tijaabisay bokool waxaa la mid a diyaaradaha turkiga uu isticmaalayo oo hadda soomaali u isticmaalayo inay yihiin diyaarado iyaga laftooda tajribadii tijaabada ku jira isticmaalka diyaaradaha waxaa safka hore kaga jira maraykanka turkiga kenya xabashida waxaana dareemaynaa dad badan oo muslimiin ah oo danahooda dhaqanayo in lagu laayay ay ugu dambeysay dadkii ehelka ahaa ay diyaaradaha ku duqeeyeen gobolka la yidhaahda hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi dad ehel ah oo qaraabo ah oo wada dhashay ayay ahaayeen oo aanan kala harin cid isweydiisay iyo cid iswaraysatay midna ma jirto waxaa laga soo tagay markii laga soo tagay qalabkaasi la isticmaalay ciidan kala bedelan oo loo isticmaalay dagaalka hadda lagu jiray ciidamadaas kala bedelan oo magacyo iyo mushaar iyo maamul iyo tababar ku kala bedelan laakiin waxa mid ay tahay la dagaalanka dadka muslimiinta ah waxay soo xashidiyeen noocyadu uu ka kala kooban yahay ciidanka riddada xitaa waxaynu ognahay dagaalkaasi ilaalada madaxtooyada oo koofi casta loo yaqaano kama aysan soo tegin oo dagaalka safka hore ayay keeneen shabeellaha dhexe laakiin dagaalka wejigiisii hore waxaa ugu muhiimsanaa oo fayska koowaad wajhadda hore ee dagaalka la siiyey maleeshiyaadka macwisleyda lagu magacaabo mashruucan oo macwisleydana la caddeeyey inuusan hayn mashruuc ugu ku ah la dagaalanka muslimiinta waxaa hore loogu soo tijaabiyey waddamada ciraaq syriya yemen maali waxaa macwisley horey u isticmaalay maraykanka ruushka iiraan xabashida iyo waddamo kale intaba waxayna ka bilaabatay macawisleydu marka hore wuxuu ahaa qorshe hay-adaha gaalada diraasaad ka sameeyeen sida walaalaha noo sheegeen markii horeba kadibna loo soo gudbiyey qaybta fulinta sidaas ayayna macmuul ku noqotay markii loo yimaado miidaanka dagaalka laakiin waxaa iska soo booday macawisleydu ma aynan ahayn ma ahan qabaa'il iska kacay ma ahan isfaham darro ka timid mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimiinta ah waa inaan fahno abcaadda uu dagaalka leeyahay aan ku jirno dadka yagana waxaa looga faa'iidaystaa moogaanshahooda dhagaraha cadowga ay moog yihiin waxaa ka mid a ciidamada la isticmaalay ciidanka ay danab u bixiyeen ee shirkadda bangaraftu tababartay waa ciidan uu iska leeyahay maraykanka in muddo ana uu juhdi ku bixinayay waa ciidan midabka soomaali ka ah laakiin dhaqanka gaalada maraykanka kala siman mushaarka ugu muhiimsan iyaga ayaa bixiyaa tababarka iyaga ayaa bixiyaa qalabaynta maraykanka ayaa iska leh dagaalgelinta iyaga ayaa iska leh maamulka iyo maaraynta maraykanka ayaa iska leh waxyaalaha ay ku soofaysan yihin waxaa ka mid ah diyaarada la-aantood ma dagaalami karaan waxaana ilaahay mahaddiisa ciidamada baangaraafta inay mujaahidiintu xog dhammaystiran oo wax qabiya aysan ku jirin ay mujaahidiintu ka hayeen intuusan dagaalka bilaaban ka hor allah tabaaraka wa tacaala ayaa fashilaya uma mujaahidiinta ku aadanaa fashilisay ciidankan hadda oo lagu guurayo oo baangaraafta ma ahan oo soomaalida ee ma ahane qiyaadadoodii maraykanka ahaa inay goobaha qaar ka mida ku baktiyeen oo ku dhinteen allahu akbar waxaa ka mid a ciidamada loo isticmaalaya dagaalada ciidanka lagu magacaabo gorgor ciidankaasi waa ciidan turki ah inta aan kor ku soo xusnay ayay kala wadaagaan oo iyagana waa tiibo turki ah waa nooc turki ah waxaana tabax soo gashaday turkiga waxaa kaga baxay dhaqaale iyo hanti fara badan laakiin wax badan kama dheefin oo maanta bannaanka ayay ka taagan yihiin waxay leehay mahaddiisa ciidankaasi maanta wax badan oo ka dhaqan inayna jirin macnaha allahu akbar intaasoo kale jaad ah oo ciidan haddaan ka soo wararnay waxay wadaagaan waa kufriga iyo nusraynta gaalada waxay wadaagaan gaal jacaylka waxay wadaagaan gumaysitoonka haddaba waxaa allah mahaddi ah in ay mujaahidiintu ka galeen qadiyaddaa markay bilaabatay kulamo fara badan iyo aaraa iyo ra'y iyo shuuro badan oo dadka muslimiinta ay galeen si maadaama qadiyaddan qadiyad dagaalkeedu noocis uu yahay bal qaabka loo wajahayo in dadku iska tala wadaagaan kadibna wadatashi kadib allah tabaaraka wa tacaala ayay talada u dhiibteen halka iyagu shaydaanka talada u dhiibteen marka waxaa lagu kala bedelnaa labada marjic oo loo kala laabanayo dadka muslimiinta waxay u noqonayeen marjaca allah tabaaraka wa tacaala oo koonkan iyo adduunkan dunidiisa wuxuu ku nool isagu iska leeyahay iyaguna dad makhluuq ah oo iyagoo kale ah oo ay gaalnimo iyo kufri usii dheer tahay ayay iyaguna dib ula laabanayeen muslimiintana allah tabaaraka wa tacaala khaaliqu samaawaati waalardi ayay dib ugu noqonayeen sidaas ayaana allah tabaaraka wa tacaala guusha uu ku siiyey mujaahidiinta sida halkaa warbixintan idigu siiyey waxaa jiray gaadiid badan oo iskugu jiro wax la gubay iyo kuwa gacanta mujaahidiinta ku jira ilaa hadda bal waxaa la odhan karaa dagaalka gaadiidkaasi ilaahay dadka muslimiinta alle uu ka siiyey waxay qayb ka yihiin maanta oo ay ka qayb qaataan dagaalka iyaga maanta lagula jiro allahu akbar waxaa jiray qalab dagaal oo badan oo ka soo galay dadka mujaahidiinta ah ciidankaasi riddada ee ilaahay subxaana wa tacaala uu qanaa'in fara badan alle uu ka siiyey waxaana ugu dambeeyey gaadiid nimankan laga helo gaadiidkii lagu qabsaday halka lagu magacaabo sabansabley soomaaliya iyo baktiga u dambeeyey ee soddonka gaaraya saraakiisha ku jirtay halkaa intaan fadhinay ee halka aan ku jirnay ayaa khabarkaana soo gaaray soomaaliya nimankii ahaa baagaraafta gaadiidkii ugu dambeeyey waxaa laga qabsaday shirka hadda intaan ku jirnay gaadiidka intaa la eg oo gacanta mujaahidiinta soo galay waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midowga maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan uu inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo qabaallo laga helayo macnaha iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka bagarafta iyo ciidanka gorgor iyaguna danta ay kalahan waxay ahayd oo ay doonayeen markii nimankaas soo qalabeynaya in danahooda gaarka ku gaaraan waxaa kaloo ilaahay noogu numceeyo ilaahay na tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yaryar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sida ninka arkayseen oo la oran jiray xasan tuurre oo kale kadib markay faan iyo goodi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka wa tacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayaa ilaahay wuxuu yeelay gobollada shabeellaha dhexe iyo waxa weye gobolka galgaduud macnaha bilowgiisa meesha laga geliyo shabelle dhexe laga gelayo ayuu ilaahay subxaana wa tacala waxa bacaadkaas iyo dhagaxaantaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waray allahu akbar waxayna ciidanka u qaybsameen dagaalka ka soo qayb galay ee noocyada kala beddelan hadda aan soo sheegnay kuwa baktiyey iyo kuwa dhaawac ah iyo kuwa cararoo goostay iyo kuwa waali lagu sheegay intaba waxaa fadligaa iska leh allah kadibna ciidanka mujaahidiinta ah oo u dhabar adeegay duulaanka gurcan ee lagu soo qaaday walaayaadka allaha ka thawaabiyo dadaalkooda iyo juhdigooda faqriga hadda ay ku aadan yihiinna maadaama dagaalku weli uu taagan yahay allaha tabaaraka watacaala ah noo sugo waxaa dowrkooda uu aada u sarreeyey sidaas ku wada waafaqsannahay walaalaha iclaamka oo muslimiinta la wadaagayay wax kasta oo kasoo kordho goobta dagaalka ee mubaasharka ah waxaa runtii mudan in aan u ducayno walaalaha istishaadiyiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga allah iyo muslimiinta lagu soo duulay waxay shafka u dhigteen duulaanka cadowga waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shareecada islaamka dhammaan allaha ka aqbalo shahaadadooda jannadiisana allaha ugu deeqo kuwa dhaawaca ah allaha noo caafiyo kuwa asrada oo gacanta cadowga ku jirna allaha noo soo daayo waxaan nahay dad u taagan waxaa dunidu ugu qaalisan haddana qaalinimadeedu aan wax ka aragnay oon ku dhaqannay oon tajribaynay oon la noolaannay taasoo ah ku dhaqanka shareecada allah tabaaraka watacaala sidaa darteed waxaa marna laga suulaynin in aan jihaad ku jirno jihaad dafcin ah ha ahaado ama jihaad dalab ha ahaado mar haddii aynu dagaalkaa ku jirno ama inaan jihaad dalaba ku jirno annaga cadowga dalabna oon raadinno ama cadowga annaga nula soo hujuumo ona soo weeraro hor nagu noqdo annaga aan iska dafcinno labadaa midaan u dhexaynaa soo ma fadhi fadhi kale nooma yaallo maantana qofka muslimka ah nimcada islaamnimada kadib waajib uu guto oo ka weyn salaadda iyo jihaadka ma jiro inta badan salaadda iyo jihaadka waa laba shay oo iskaabaya rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu ummaddu ku boorin jiray salaadda iyo jihaadka qof xanuunsan hadduu booqdana wuu ugu ducayn jiray labadaba qaala shaykhulislaam ibnu taymiya ina ahama amri iddiini alsalaatu waljihaad walihaada kaanat akharu alaxaadiidi can annabiyi sala allahu caleyhi wasalam fi asalaati waljihaad wa kaana idaa caada mariidan yaquul allaahuma ashfi cabdak yashhadu laka salaata wa yankaw laka caduwa xadiidka saxiixa ah ayaad arkaysaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofka xanuunsan markuu booqdo waxyaalaha ugu ducayn jiray inay tahay labadaa shay inay ka mid ahayd haddaba waxaan maanta aan wada ognahay kana tashannay waxna iska weydiinnay in cadowga uu mar kasta xeelad hor leh uu keenayo habeeniyo maalin waxa uu ku soo maqan yahay dabinno loo dhigo mujaahidiinta allah ayaa naga kaafin doonaa insha allah xasbuna allaahu wa nicma alwakiil sida allah tabaaraka watacaala uu noo caddeeyey wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallahu khayru lmaakiriin shirar badan oo cadowga u socday ayaa waxaa ka soo baxay in dalka lagu taakuleeyo laguna tabantaabiyo siday xabashida nasaarada u saldhigan lahayd lana wareegto kaabayaashiisa dhaqaale sida dekedaha zaylac berbera garacad kismaayo iyo kuwo kaloo la mid ah waddankana ku faafiso waxay xumbaarsan tahay oo ah kirishtaan waana riyooyin in badan xabashida nasaarada ku taamaysay loona soo hugiyey xamlada ayadaa shaatiga dowladda riddada ayadoo ummadda lagu maran habaabinayo dowladda ayaa keensanaysa kamana bedelna waqtigii ama marxaladdii cabdullaahi yuusuf cabdullaahi yuusuf wuxuu matalayay inuu dowlad yahay soomaaliya waddanka soomaaliyeed oo ridda ah sidaasuuna etoobiya ku keenay markii dambena isagaa eeday cabdullaahi yuusuf waynu ognahay khaa'inka ugu weyn uu yahay dadka khawanada ah ee waddanka khiyaanay iyo diinta islaamka wuxuu qoray buug buuggaas wuxuu u baxshay halgan iyo hagardaamo halgan iyo hagardaamo buuggaasi wuxuu uu daaha kaga qaadayaa damaca etoobiya ay ka leedahay soomaaliya wuxuu daaha kaga qaadayaa markuu annaga dadka muslimiinta uu dhibayey oo dadka magaalada muqdisho bakaaraha lagu laynayey oo hoobiyaha foorioo lagu garaacayay dhibka isaga uu etoobiya ku qabay ka warramayaa waxaanaad la yaabaysaa yacni ninkaasi xabadda ku socotay dadka mujaahidiinta waxaa kaga darnaa mashaakilka uu la noolaa etoobiya ay ku hayeen dushay ka saarnaayeen waa urarnaa isagaa ka warramaya nin kasta oo hadda joogo oo gaalada daba ordayo markuu xilka waayo ama xilka uu ka maarata wareego ayuu wuxuu ka waramayaa dhibka isaga u haystay laakiin wakti oo qofku dee moogtahay ummaddiina uu ku ciyaaray oo dalkii uu ku dheelay oo isaga isku ciyaaray qoomamo iyo xasro iyo nadaamo waxba tari mayso marka buuggaas waxaa ku sugan cibro gaalnimada ninka haysatay iyo haddana etoobiya say u dullaysatay ninka cabdullaahi yuusuf marka waatuu waddanka soo geliyay etoobiya isagoo isticmaalayo waxaa la yidhaahdo magaca dowladnimo ilaa hadda ayaa waxaa waddanka joogaa kuwa magaca atamis la baxay iyo kuwo aan aan ka tirsanayn magaca hadda atamis la yidhaahdo maxaa keenay marka hadda xabashida ayaa waddanka soo gelaysaa damaca laga leeyahay ayaa ka guda ballaaran kan ay marka hore ku joogtay waxaana duulaanka ku weliyaa waddamo kale oo ay ka mid yihiin waddanka kenya iyo jabuuti oo iyadu ah ama waxay awoodi karta ay tahay ama ay ku deeqi karto inay tahay qaacido caskari ah oo adduunka uu degan yahay laakiin waddan dowladda aanan ahayn waxaa ku weliyaa dowlado u qaabilsan dhaqaalaha logistikada awaamirta kama dambayntan iyaga iska leh sida maraykanka imaaraadka iyo ingiriiska oo de hadda intaan halkan joognay aan maqlaynay in shirku ka dhacay magaalada nairobi kuna kulmeen etoobiya iyo kenya iyo maamulka ridada ee soomaalida ah oo wasiirka amniga ingiriiska uu nairobi yimid intaan shirka hadda ku jirnay lacagna ugu deeqay xaaladda amniga ay ka wada hadleen iyo la dagaalanka argixisada macnaha waxay ugu magac yeereen ingiriiskana de waxaanu ognahay inuusan marna ka marnayn dabandaabada iyo waxa weeye dhagaraha uu u dhigay dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaanba marka muslimka la dhibayo qawaaniinta ay degsadeen ma tixgeliyaan gaaladu waxaa dhibka uu ku socdo marka tahay muslim oo muslim la dhibaataynayo qawaaniinta ay degsadeen ma tixgeliyaan mana ixtiraamaan tusaalena waxaa kugu filan dagaalka ka dhacay etoobiya oo iyaga isku gumaadayeen ee nimanka tigriga lagu galay qayla dha'aanta ka yeeraysay gaalada adduunka ku nool waynu wada joogna dadkii la laaynayo soomaaliya lagu laayay oo qaar taangeen la mariyey oo qaar dabaabada la jiirsiiyey cid iska waraysaysa miyaa jirta wax qaranno u doodaya miyaa jiraa midna ma laha dadku muslimiinta ah waxay noqdeen dad looma ooyaana marka gaalada loo fiirsho si oola dhaqmayaan marka wax maandayt ah oo ciidamada hadda la soo gelinaya waddanka ay leeyihiin ma jirto jaraa'im kasta oo ay ummadeenna kula kacaan wax qaanuun ah oo la marsiinaya ma jirto waxaa intaas sii dheer in qawaaniinta kufriga ee qaramada midoobay waxay ugu yeeraan aysan ogolayn in dal ay nabad ka dhaliyaan ciidamo safka hore ah ama iyaga darisi olog la-ah sidaasaa ugu qoran micnaha qaanuunkooda marka intaas iyaday u degsan tahay waxaa hadday ugu yeeraan qaramada midoobay ee gaalada ah ayaa haddana waxa weeyaan intaasoo iyaga indegseen ay dardarayaan maxaa yimid oo meesha soo galay waxaa soo galay dad muslimiin ah iyo dad kristoona dagaalamaya waxaa soo galay waddan muslimiina oo la raba in la qabsado waxaa soo galay dad muslimiina oo la raba in la duleeyo oo cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu dheelo haddaba marka waxaa nala gudboon dhammaan sharaa'icda aan ku joogna halkan kuna matalayna dhammaan shacabka muslimka ah oo hadda aan ka soo maqanna inaan dusha u ridanno cibciga iyo culayska ka dhalanayo duulaanka laga filayo cadowga soo jireenka ah waxaana ilaah mahaddi ah in ay ummadda soomaaliyeed fahamsan tahay xabashida waxay geysatay oo jaraa'im ah waxaa kale oo ay og yihiin dowladaha adduunka ka jiro inaysan ka helaynin cid xabashida kaga xaqsoorto adduunka dowladaha ka jiro soomaaliya dadka ku noola muslimiinta ah marna heli maayaan cid etoobiya kaga xaqsoorto dadkana saa waa ku baraarugsan yihiin waxaa dhegahooda kasii guuxaya gumaadkii ay geysatay labada kun iyo lixdan labada kun iyo sagaalka marka luqadda ay fahmi karto gaalada waa dhumcada rasaasta iyo mutafajiraadka macnaha loo adeegsado waxaanu idinkugu bashaaraynayaa inta hadda la sheegay duulaanka etoobiyaanka inuu dareenka shacabku uu kor u kacay dareenkeenna dadka shacabkaa markii etoobiya la sheego korkac badana ka jiraa macnaha allahu akbar waxaanan ognahan ka warhaynaa dad fara badan oo isu diyaarinayo inay qayb ka noqdaan la dagaalanka isbahaysiga waddanka duulaanka ku soo ah haddaba waxaa muhim ah annaga marka inaan ummaddaas iyada hormuud u noqonno oon horkacno maadaama dadka hadda ay bisan yihiin waxaa jira dad fara badan oo joogo magaalooyinka hadda cadowga u haysto oo markay maqleen dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka cadowga soo duulayo oo ay ugu horreyso ciidan ahaan ciidanka ugu badan ay yihiin nasaarada xabashida inay dad badan soo xiriireen oo dhaheen waxaan rabnaa inaan ka soo baxno magaalooyinkii hadda cadowga u haystay oon ka qayb noqonno dagaalkaas xabashida eh waxaan u baahanay naloo aqbala dad badan oo cayaana oo culummo leh oo waxa maaragtay aqoon-yahanno leh oo odayaal leh oo arday iyo dalabo iskugu jira intaba ayaa waxay soo dalbadeen oo ay leeyihiin waxaan rabnaa qadiyaddaas in ajarkeedii iyo thawaabkeedii iyo wanaaggeeda midaan loo dhaafin allahu akbar waxaan u baahanay markan dadkaas iyaga aan weel u yeelanno weel aan ku qaabilno inaan u yeelanno awood aan ku hogaamino oo aan ku horkacno oo aan ku towjiino oo aan ku ceygelino dadka iyagana inaan yeelanan u baahna dagaalku waxyaalaha u baahan yahay ugu badan way badan yihiin laakiin annaga waxaan ku tashanayno awooddeenna maaha waxaan ku tashanayno waa allaha tabaaraka wa tacaala aan diintiisa difaacayno u taaganna oo aan nafteennina ku bixinay haddaba marka waxaa ka dhalanaya duulaanka fooda nagu soo hayo allaha tabaaraka wa tacaala naga kaafiya shartiisa inaan horta kow u kaashanno inaan allaha tabaaraka wa tacaala ka cabsanno oo alla ka boqno marka labaadna inaan sabar iyo adkaysi iyo musaabaro iyo dulqaad iyo sumud inaan la nimaadno dagaalka haddee iyagana way og yihiin annagana waa ognahay inaan dagaal markii la galayo caleemo qoy inaan laisku soo dhaweynayno waxaa daadanayo waxaa da-ayo waa dhiig dadaadwa insha allah waxaan rajeynaya dhiiggeenna ilaahay subxaana wa tacala dhiig janno ilahay nagu geena ilahi naaga dhigo haddaan adkaysanno allana tabaaraka wa tacaala aan ku xirnaano oo aan maaragtay alla ka baqno wax kasta oo ay soo maleegaan waxba naga dhibi mayso allah ayaana kitaabkiisa noogu sheegay qaala allahu caza wajal wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-a ina allaha bimaa yacmaluuna muxiid sayid qutub wuxuu yidhi faidaa asara alkufaaru cala almacraka famaa ajdaru lmu'miniina an yakunuu hum ashaddu israara waida ixtamala alkufaaru aalaamaha فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما يناله من آلام وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال وتعقب آثارهم حتى لا تبقى لهم قوة وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح في دلال القرآن وساكلية وحانا تسالي نوغو فيلم تاريخ الإسلام كا. soo martay iyo dhibaatada ay la kulmeen kadibna sumuudkooda iyo allabarigooda ayuu allah subxaana wa tacaala nasri ku siiyey haddaan wax yaris dul taagno si ay cibro noogu noqoto iyo kudayasho iyo qudwa iyo sunna noogu noqoto waxaa dowladdii madiino ka dhisnayd ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu hogaaminaya lagu soo weeraray buqcaddii ay deganayd ee magaalada madiino kayt raashiin ah iyo dakhiiro ama rasaas midna ma aynan haysanin cadowga ayaa khaarijka uga soo duulay sida maanta annaga khaarijkana laga soo duulay yuhuuddii reer banuu qurayde ee ballanta lagula jiray ayaa ballantii buriyey oo daakhilka joogay munaafiqiintii oo safkooda ku jiray ayaa suntoodii faafiyey furumahana faarujiyey rasuulka intaas markay ku dhacday oo dhibkaas u gaaray oo dhex taagan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isma dhiibin mana welwelin waxuu allah qur-aanka ku cabiray xaaladda ka jirta magaalada madiino waxaana allah uu yidhi id jaa'uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika batuliya almu'minuuna wasulziluu zilzaalan shadiida bal iyadoo xaaladdaasi xariska ah lagu jiro ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid macnawiyaadka iyo niyadda u dhiso waxa weeyaan dadka dagaalka kula jiray oo gaajada macnaha maarata kula joogay ee dhibka uu ku haystay meesha xisaarka lagu hayay ee asxaabta radiallahu canhum ah ayuu wuxuu rasuulka lah calayhi salaatu wasalaam allahu akbar abshiruu yaa macshara almuslimiina bifatxillahi wa nasrihi markaasee munaafiqiintu maxay lahaayeen waxa weeyaan rasuulka watuu dhahaya waxaa la ii siiyey qaysar iyo kasra la ii siiyey ruumi fursa la ii siiyey alaxmar walabyad alisi markaasa waxaa la warninkaa meeshuu ka sheekaynayo annagana kaadima bannaanka ugu bixin la-aan waa soo xaaji gudan la-ana intaas ayadaa waa nala joogtaa annaga mogta islaam kasta iyo maamul kastoo dhisan intaas in lamida way dhab ku dhex nool yihiin oo xaaladda marka ku laato oo ay adkaato qofka waxaa weeyaan moogtahay intaas laga helay dadkii ku noolaa safka rasuulka calayhi salaam ku dhex jiray iyo in ka badanaa laga helaya waxaa intaas sii dheer rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday oo dee meeshaas markii dambe waatii ilaahay guul ku siiyey axzaab oo bil iyo dee wixii ku dhow siday dee rawaayad kala bedelan yihiin markay nimanku dee xisaar ku sameeyeen allah tabaaraka wa tacaala isaga qur-aanka si toosa agala hadlay inuu ilaahay u gargaaray nasrna u keenay marka allihii axzaab u gargaaray maalinkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam maanta aan joogno yowm alaxzaabi wa yowma taxaaluf ah soo allana lama joogo allahaasaan gargaar ka sugaynaa insha allah marka uu rasuulka geeriyooday wuxuu allah ummadda ku badbaadiyey abuu bakar radi allahu canhu ibnu casaakir ayaa wuxuu waxaa wuxuu soo naqliyey can abi bakr radi allahu canhu an qaal maa dakhalanii ishfaaqun min shay walaa dakhalanii fi ddiini waxshatan ilaa axadin bacda leylati algaar faina rasuula allahi sala allahu alay wasalam xiina ra'aa ishfaaqii calayhi wacala addiin qaala lii hawin calayk faina allaha qad qadaa lihada alamri binasri watamaam abuu bakar markay dhibaatada dhacaysay wuxuu ahaa nin degan oo halac iyo walwal iyo jazac midna uusan ka muuqan dad badan oo muslimiina ilaahay isagu ku badbaadiyey islaamkana maalinkaasi abuubakar ilaahay isaga ku badbaadiyey marka waxyaalaha oo laga wariyey marka waxaa ka mid ah dadka markay yidhahdeen war abubakar waad isdhibaysaa isdaji waxaa weeye ma ogtahay dadkan cabsi badan iyo qoof badan iyo baaqoof badan lasoo shido intaan laga soo galay intaan laga yimid reebela baxay reebela soo socda la dhaho ayaa maalinka dambe wuxuu yidhi aniga sideedaba waxa weeyaan moogtahay wax cabsi ah ee ma gelin wax waxsha oo diintaan ku dareemana ma jiro iyo kelinimo ah laga soo bilaabo habeenkii leylatulgaar habeenkii aynu godka ku jirin nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa moogtahay rasuulku isaga u baqay habeenkaas sooma ahayn oo ulaa rasuul allahu hadday fiirna soo eegaan oo luguhooda hoostooda eegaan wayna arkayaan markaasaa waxa rasuulku habeenkaas marka wuxuu dhahay wuxuu iiru yidhi marka hawin calayk faina allaha qad qadaa lihada alamri binasr watamaam isdeji tartiibso diintan ayadaa allaha tabaaraka wa tacaala wuxuu ilaahay u xukumay in nasri iyo tamaam iyo dhamaystir alla inuu siinayo laba kelay god kula jiraan macnaha marka allaha tabaaraka wa tacaala diinta hadda aynu haysanno laba qof ka keenay uu gargaaray maanta dadka muslimiinta ah hadday u istaagaan oo ay asbaabta la yimaadaan allaha tabaaraka wa tacala uu gargaaraya abu hureyre radi allahu canhu wuxuu wariyey wuxuu yidhi haddii aanan abuubakar radiallaahu canhu aanan loo dhiibi lahayn khilaafada oo istikhlaafkiisa uusan ku dhici lahayn maanta oon idinla joogno abu hurera ka warramaya maanta oon idinla joogno qof allaha tabaaraka wa tacaala dunida kuudkeeda alla ku caabudi lahay maba jireenba dadka waa gaaloobi lahayn ibtilaa'aad way jirayaan qofna wuu ku dhacayaa qofna wuu ku baasayaa kuwa ka gudbay ibtilaa'aadka allaha allaha inaga dhiga subxana wa tacaala markay xaalad timaado oo xaaladdu adkaato dadku dee waynu ognahay oo ilaa waayo tarabuunka markaan joognaa takbiirta soo wada qaadayna takbiirta annaga hadda isku soo harnay soo maaha allaha tabaaraka wa tacala takbiirta alla numa kala reebo takbiirta aan wada qaadayno alla numa kala reebo waa taariikh waxay soomaalidu tiraahdaa waxaan dhib loo marin dhaya laguma helo waa in shi kasta dhib loo maro oo culayskeeda la arko oo tabacaadkeeda ku raaco oo cibigeeda ad qaado oo culayskeed ku safarto markaa kadib aad waxaa weya u tagaysa haddaba marka waxaa muhiim ah culummada cuqaasha meesha fadhiso iyo ogaasyada iyo nabadoonnada dhallinyarta dalabatul cilmiga ah khiyaadada meesha joogto iyo dad badan oo kaleoo dee moogtahay iyagana marti sharaf ahaayoo walaala ahaayo dee moogta shirka hadda nagala soo qayb galay inaan ogaano waxaa maantan hor yaallo inay yihiin marxaladihii ummaddaas soo maray dadkii u istaagay oo kale annagana inu istaagna laga rabo annaga markaan istaagno oo annagu mogtahay aynu bannaanka usoo istaagno oon u dhardhiganno oo dad saas micnaha u salaan a noqonno ayay dadka kale muslimiintana aan qudwo iyo kudaysho u noqon karnaa soomahay haddaan annaga gabanno oo waxa weeye qofku uu doono mogtahay inuu isagu uu nasriga iyo guusha iyo wanaagga iyo keliya mogtahay uu bannaanka ka arko dee dadkiina annaga nagu dayanayaana nin bannaanka aadaya ma laha gaar ahaan culimmada waa marxaladdii culummada lagu badbaadi jiray dadku mar haddii shubhooyinka laga faydo oo shubooyinka daaha laga qaado dadku way dagaalamayaan laakiin qofka in dagaalka iyo xabadda safka hore waxa ugu weyn uu ka xayiri karo ka dabri karo waa in shubo lagu furo marka maanta waxaan u baahannahay qofka maaragtay oo culummada ah sida walaalka mujaahidka uu bambaxay oo maaragtay maxaa yeele shaadiga ah ama ninka jabhadda jooga ugu bambaxay maalin kasta ilaa inuu hortaagnaad cadowga inaan annagana shubhadaasi hadday caam gasho iyo hadday gaar gasho iyo hadday dad gaar wax dhibaysaba ina shubhada u bambaxno macnaha haddaba waxaan leeyahay waxaad allah tabaaraka watacaala ka saxiixaysaan iska hubiya waxaan leeyahay maanta waa maalinkii islaamka la difaaci lahaa yaana xaggeena loogu imaan waxaa waajib idinka saaran yahay boorinta ummadda makriga iyo dhagarta ay maleegayaan cadowgoodana loo iftiimiyo loo bidhaamiyo waxaa maanta ilaahay fadliga ah camalka maanta wuxuu leeyahay cudad ciidan oo ku nool bariga afrika guud ahaan waa cudad ciidan oo ku kalsoon awoodda allah waa cudad ciidan oo kibir isla weyni iyo kufri ka fog allahu akbar waa ciidan isku tadriib ah oo isku tababar ah dadka macallimiinta oo soo tababaray ciidankaasi maaha dad dibadaha iyo dowlado kale ka yimid madnaa waxyaalaha aan kaga bedelannahay oo ilaahay gaalada guusha naga siiyey waxaa ka mid ah ciidamada aan la dagaalamayno waxay qabaan tababarro kala bedelan marka laga soo tago gaalnimada laakiin annaga ciidankeenna ninka noogu weyn iyo ninka inoogu yar iyo ninka hadda yimid iyo ninka dib celiska ah iyo ninka odayga waayeelka intaba waxaynu nahay dad isku tababar ah soodaas maa waa ciidan aanan koorsooyin iyo tababarro aan dibadda loogu dirin oo waddanka bannaanka aga baxin oo waddanka gudihiisa iyo geedaha hoostooda ku tababartay waa ciidan zaadkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo hantidiisu ay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayna bixinayn waxaana leenahay ciidankaasi jasaahum allahu khayran waxaanu allah ugu mahad celinaynaa fadliga allah uu ku galladay iyo guusha iyo sugnaanta uu ciidankaas allaha siiyey aan ilahay aga mahad celinaynaa waxaana leenahay adkaysiga iyo nafurnimada inay tahay fadli iyo deeq allaha tabaaraka watacaala uu idin siiyey waxaan leenahay walaalaha furmaha ku jiro waxaad ogaataan weli mas-uuliyaddaasi idinkama dhicin oo dusha ay idinka saaran tahay ummadda idinka ayay idin eegaysaa cadowgana idinka ayuu idin eegayaa jiif idinma yaallo hurdana idinma taallo waxaana layga rabaa soo jeed iyo dhafar waxaana layga rabaa in cadowweyna indhaha ku haysaan waxaana layga rabaa in fursadaha cadowga laga helo aadan beer daraynin waxyaalahana layga rabo waxaa ka mid a dagaal baa socdaa dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waxaa laga doonayo waa in aan ka taxadirno dadka muslimiinta dhiigooda waa inaan ka taxadirno oo aysan noo dhuumanin ilana waxa weeyaan waxaan doonayno inaan daadinno waa dhiigga dadka gaalada ah kumana aanan heshiinin kuma aanan imaanin inaan dhiig muslim daadinno allah tabaaraka watacaala ayaan arrintaas ayadaa kaga berinahay in maarata maxay ahayd ay qayb ka tahay ishaacaadka iyo barbagandada iyo dhibaatada la faafinaayo oo ah waxay bannaysteen dadka muslimiinta ah dhiigooda allah tabaaraka watacaala isu dhuldhiga sidqiga iyo ikhlaaskana ku dadaala allah awooddiisana ku kalsoonaada kitaabka allah akhrintiisana ku dadaala cibaado kasta oo allah aada ugu dhowaanaysaanna ka faa'iidaysta sabra oo gaalada la sabartama oo meesha aad kaga aadantihiin ku adkaysta oo muslimiintu maalin kasta sida haddaba dhacayso bishaaraadka aad soo hoydeen oo ilaahay subxana watacala idinku guulaysiiyey dadka muslimiinta ah maalin kasta waa idiin soo duceeyaane waxa weeyaan waxaa isku daydaan maalin kasta iyo habeen kasta inaad muslimiintu aad ka farxisaan oo waxaad kaga farxisaan duulaamada iyo xerooyinka la xasminayo iyo cadow waxyeeladiisa inaad kaga farxisaan walaayaadka shaqo adag ay ku aadan yihiin jazaahum allahu khayra khayra jazaa runtii waxyaalaha saaran waxaa ka mid ah qaybta islaaxa racyada racyada in la islaaxiyo waxaa laga rabo ugu badanona laga doonaya dhammaanteen waxaa ka mid ah alcadaala cadaalad in la nimaado culummo iyo caamo raci iyo raaci haddaan cadaalad waxa weeye aan ku dhaqanno cadaalad aan helno allah subxaanahu watacaala waxa weeye jihaadkeenna iyo dadaalkeenna iyo juhdigeenna allahu noo barakaynaya waxaa kaloo laga rabaa sida walaala hadda ay sameeyaanba khadamaadka waxaa laga qaban kara in laga qabto oo lagu dadaalo sida biyaha caafimaadka waxbarashada dacwada iyo waxa la midka ah dhulalka la xoraynayo cidda islaaxinteeda laga rabo iyo dacwa- dacwo gaarsiinteeda iyo wax uqabadkeedu waa walaayaadka allahna tabaaraka wa tacaala garabkooda laha galo waajibka si guud noo saaran waa inuu shacabkeena u dhimrino u naxariisanno hadal qabow kula hadalno hadallada xanaftana ka ilaalinno annaga dhexdeennana iska ilaalinno liannuhu waxay naga dhexeeyo waa shayga ugu qaalisuna alquwa aliimaaniya waa qaali waa shayga jihaadka dhan uu ku taagan yahay dadku maalinka walaalnimo waayaan iyo jihaadkana waayaan waxaa loo baahan yahay kooda jaahilka ah dadka naga muslimiinta ah kooda jaahilka ah jahligana kala dagaalamta- kaga- kala dagaalantaan kooda macsiyada ku jiro si xikmad leh macsiyada uga reeba waxaa idin horyaalla duulaanka ka taagan dalka inaad hormuud ka noqotaan oo marxaladda hadda aan ku jirno in istinfaar caama la sameeyo mudnaanta koowaad dagaalka inaan siino marxaladdan waxaa muhiim ah walaayo iyo makaatib iyo culumo iyo nuqabo iyo qiyaado mudnaanta koowaad marxaladda aan ku jirno waa inaan siino xaaladda dagaal hadda aan ku jirno macnaha allahu akbar waxaa muhiim ah maamulada islaamiga ah inay si gaar ula socdaan meelaha ka fog xarumaha ama xafiisyada maamulka macnaha walaayaadku meelaha ka fog sida tuulooyinka iyo baadiyaha inay si hoose ay ula socdaan hadday noqoto dhibka ka jiro iyo hadday noqoto waxqabadka iyo hadday noqoto dacwo in la gaarsiiyo intaba waa mas-uuliyad dusheena ka saaran waana acmaasha aad allaha tabaaraka watacaala ugu dhowaanaysaan waadna hortegaysaan waxaan rajaynaynaa dhammaan tannada acmaasha aan qabanayno allah tabaaraka watacaala khalaas inuu naaga dhigo waxaa muhim in laisku baraarujiyo inaan ku dadaalno wadajirka ummadda maalinkaan wada jirno ayaan wax qabsan karnaa fatwada sharciga culimmada ay soo soo saartay iyo bayaanka macnaha warmurtiyeedka meesha ka soo baxay labadaba ilaahay fadligii waxay ka turjumayeen oo ka jirta qodobada ku jiray midnimada in lagu dadaalo intaaynan iyaguna amrin ka horna allah na amray waactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu midnimadu iyo wadajirku ummadii waa midday guur ku gaarto haddii aad gadaal soo eegto oo aad gadaal soo fiiriso oo gadaal qayle ka soo yeerto hor miyaa u socon kartaa hore uma socon kartid waxyaalaha xitaa annaga ma ogtahay maanta in la nagu gargaaro waxaa ka mid ah haddaan xitaa jihaadkeena iska haysanno oo aan dagaallo badan xitaa la gelin oo laakiin midnimada ilaashanno oo midnimadana ceshanno oo dadka diinta aan barno oo taxriidka wadno oo maalinkii dambe soo baxdana xoog jag laga siiyo oo aynu maarata iska joogno miyaanan miyaanan ogeyn ridadana khilaafay u baabae etoobiya khilaafaa baabi'eshay suudaan khilaafa hadda isku haysata ah kenya hadda waa iskhilaafaysaa marka khilaafku ama inuu kugu soo maqan yahay ama inuu kheyrkaa ku maqan yahay laba waayo macnaha wax ka dhexe ma laha waxa weeyaan mogta hadda ugu ugu dambaysaayoo maamuladii oo goboleedka ee jiray ee, ee, cadowga kaabayaasha u ahaa ee, ninka la yidhahda muxuu ahaa garguurta maalinka uu lahaa moogtahay waxaan rabnaa soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah marka dee dadkan maxay heshiinayaan waa dad jaah raadinaya madaxnimo roodin raadinaya dhaqaale la booba raadinayo dee wixii haddii la helo waa heshiis noqon maayaan sidaas daraaddeed hadda maamul goboleedyada isaga qaar kamid aan heshiisayn sooma marka haddii annaga xitaa aan is ceshanno insha allahu tacala waa ilaahay wuxuu noogu nimcaynayaa oo ilaahay dhaynu ku qaboojinayaa sida etoobiya hadda ka dhacday oo kenya moogta ay ka dhacayso oo suudaan hadda ka socoto kuwaanaaba ka sii daranba oo aan la joogno inuuna midna mid iskugu xirmayn xarag xarag iskugu xirmaayo insha allahu tacaala marka jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay ikhwaani adilada ku soo aroortay iyo een, taariikhda macnaha islaamka ay soo maran waad ogtihiin maanta waxaan u baahannahay inaan ilaashanno waxaynu haysanno oo raasulmaalka ah oo ah midnimo ku dhisan oo ku salaysan alkitaab wasunna alkitaab wasunna midnimo ku salaysan inaan ku dadaalno waxaa ilaahay mahadi ah midnimadu waxa ugu fahamsan hadda waxaaba ka mid ah mataqaanaa waxa ugu fahamsan hadda nuqabadii qab- maartay maxay oday- odayaasha aad ay ugu fahamsan yihiin bisayl badanaa jira macnaha bisayl badan ayaa jira ilaahay fadligii waa la bislaaday marka ilaahay bisaylkaas isaga ah hanoo sii dhammaystiro marka jazaakum allahu khayran cadowgaasi waan iska dhicinaynaa biidn illaahi almawlaa waan la dagaalamaynaa biidn illaahi almawlaa laakiin jazaakum allahu khayran aan ilaashanno midnimada annagana waxaan diyaar u nahay biidn illaahi almawlaa waxbaa dhacaya qalada baa dhacaya intayada meesha fadhiso iyo inta naga maqan nimaan dhaliilahayn ma laha kuwa dhaliishooda arka allaha naga dhigo kuwii loo sheegay oo qaatana allaha naga dhigo marka jazaakum allahu khayran baarak allah fiikum waxaan is leeyahay maarata jamaca iyo akhyaarta meesha ku kulansan dhammaantood kala bedelan aynu ka dhiganno waxyaalaha ugu horeyso inaan ku dadaalno midnimada jiilka soo korayana inaan tarbiyadaas ku barbaarino inaan tarbiyadaas ayada aan ku barbaarino ummad ku midaysan kitaabka allah iyo sunnada nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka waxaa muhim ah inaan ka fogaano oon aad aaga fogaano inaan ummadda ku mashquulino aan mas-uulka ka nahay masaa'il farci ah masaa'il farci ah dadka muslimiinta inaan ku mashquulin wax u yaallaa ka weyn masaa'il farci ahoo annaga dadkii naga horreeyay ay meel ku wada shubi waayeen inaanan ku mashquulin oo maantu jihaadkan u soconno waa jihaad ummadeed wa jihaad ummadeed oo nuqbada ay shahiidayaan oo culummada ay shahiidayaan oo qiyaadada ay shahiidayso oo ninka reer baadiyaha ah ninbaa maanlood ii sheegayay baadiye joogay oo konton iyo lix jir ah oo geel la jiray camalkan diyaar ugu dhahay markuu soo galayna wuxuu ka bilaabay istishaadiyaan rabaa buu yidhi meeshuu ka bilaabayba istishaadiya ahayd macnaha camalka halkaasuu maanta maraya waxaynu ognahay ilaahay fadligii ragga hadda noor fadhi oo nuqobada ah haddee shir moogta waxaa la yidhi bannaanka looma unsee moogta raggan hadda noor fadhiyo baasha hadda wiilasha yararka waa soo dhaaftay odayaasha hadda noor fadhiyo waxaan anigu ogahay inay jiraan rag soo dalbaday istishaadiya inay galaan qabiil dhanay mas-uul ka yihiin waxayna dalbanayaan oo hadda raadinayaan oo soo celcelinayaan istishaadiya inay galaan marka camalka halkaasuu marayaa macnaha yaanan marka annaga yaanan gadaal u laabanin allah idin barakeeyo yaanan gadaal u noqonin akhwaani waxaan ku gabagabeynayaa allaha tabaaraka wa tacaala beridiisa aan badino waxaan la dagaalamayno waa cadow soo jireyn ah ummadeed waxaan la dagaalamayno waa cadow naga qala badan waxaan la dagaalamayno waa cadow naga teknolojiyada badan haddaba waxaan u baahannahay allaha tabaaraka wa tacaala inuu isu dullayno allah tabaaraka wa tacaala inaan cararno allah tabaaraka wa tacaala inaan isu dhiibno inaan ilaahay beridiisa badinno oon ilaahay isu dullayno sidaasaana ilaahay uu ku ammaanay ummadihii nagu horreeyey ee muslimiinta ahaa ee aan kaga dayanaynay shareecada islaamka qaala allahu caza wajal wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu rabbana اkfir lana dunuubana waisraafana fii amrina wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin faataahum allahu thawaaba addunya waxusna thawaaba alaakhira wallahu yuxibu lmuxsiniin alimaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waduhuuru lkufaari cala almu'miniina axyaana huwa bisababi dunuubi lmuslimiina ka yowmi uxid fain taabuu intasaruu cala alkufaar وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك marka ummadda muslimiinta waxaa laga guulaysto oo cadowda uu kaga guulaysto waxa ugu horreeya ugu weyn waa macsiyadu iyaga ay samaynayaan cumar binu khadaab radi allahu canhu qiyaadada markuu dardaarmayey oo ajnaadiisa micnaha maaragtay u dhiibayey waxyaalaha uu kala dardaarmaya waxay ahayd macsiyada ayaa inkaga daran cadowga micnaha maaragtay in soo weeraraya cuddadiisa iyo cadadkiisa intaad cadowga iska ilaalinaysaa in ka badan macsiyada iska ilaaliya aynu runta ku dadaalno aynu baryada badinno ducada yaana fududaysan ducada alle in la baryo yaana fududaysanin habeenkii dadka ilaahay subxaana watacala muslimiinta aan u barinno nafteenna waxaa weye midda caamka xitaa aan ka hormarinno dadka xanuunsan aan u ducayno dadka shuhaadada shuhaadada anu aqbal aan u ducayno dadka faqriga fuquurta ku jiro inuu ilaahay ku sugaan ilaahay u barino waxaa weye cadowga soo duulay khaashimka oo waddan ku soo duulay maadaama ay gaala difaacayaan oo kufri difaacayaan oo diinla-aan difaacayaan allah tabaaraka watacala inuu jibiyo aanu ilaahay subxana watacaala barino ducada aan ku dadaalno habeenii maalinba waa silaaxa ama hubka qofka muminka gaarka u ah oo cid la wadaagta ayna jirin buush baa nala wadaagin garguurtaa nala wadaagin maamul goboleedaa nala wadaagin waxay gaar u tahay qadiyaddaas waa hub gaar ah oo meel kaloo laga soo dejiyo iyo meel kaloo laga keeno iyo dekada laga soo waarido midna aan lahayn marka qadiyaddaasi qofka uu liito waa qofka waxa weeyaan moogtahay waagi uu ka baryayo isagoo wax ilaahay aanan baryan waa qofka waxa weye qoraxda ka dhacayso isagoo ilaahay aanan baryan qadiyaddaas marka insha allahu tacala aan ku dadaalno jazaakum allahu khayran mas-uuliyad weyn baa na saaran mas-uuliyaddaasina saaran insha allahu tacaala in ilaahay noo fududeeyo oo ilaahay noo yasiro oo ilaahay nagu ceeb asturo aan ilaahay subxana wa tacaala weydiisano ugu dambayn waxaan ku gebagabaynayaa allaha tabaaraka wa tacala wuu noo gargaaray allaha tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo furay albaabo fara badan oo noo ballaqan ilaa hadda allaha cadowaan insha allahu tacaala mustaqbalku wuu noo duleyn doonaa sida hadda uu noogu duleeyey laakiin waa in la helo oo annagaan a noqonnaa dad qadiyadaas ehel u ah oo wuxuu alle ka rabay la yimid marka taasi yaa naftay naftiin u dardaarmayaa qalbiga aan ka run sheegno si jiddiyo ku jirto dadnimo ku jirto aynu u qaabilno camalka na horyaallo oo ballaaran insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum kulli si guud insha allahu shirkeen waa noo gebagebo wixii maanta ka dambeeyo shirkii bariga afrika maanta halkaanu noogu xiran yahay allahu akbar allahu akbar marka جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما شاء الله
ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالرضا رايتنا ونحب ما يرضى في السلوى وحين تحل guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله